munaasabada mulanka daha fure ayaa nidaamka diiwaangelinta dadweynaga ee xabka casriga iyo weliba ayaa ka dhiidaya degmada xudur ee xarunta gobolka bokola gadoomiyaha degmadaas maxmed maclin axmed oo munaasabada ku qeybgaliyay warbaahintan sharaxya muhiimada habka diiwaangelinta ee dadka habka casriga munaasabadii oo dahfure oo nidaamkii dijitaalkahay ee daddhigista oo macnaaha la ilaamiyey dowlad soomaaliya ha ilaamidi dowlad goboleedan lahgeysii gaar ahaan dowlad koonfur galbeed yawaan geysay barnaamijka shaaxinli dahfur ee silin ogaada nidaamka dowliga ee wayban gordaanay fool famili yalerajaargeeji mariday oo dowladdeed maxamed siyaad yeedyarnimadeeta dhalashada iyo sugnaantu dadka barnaamijyadaas ciyaalay dadka iyo halka dhalado yoonata walaasa diiwaangelinto linghela samaanaha soomaaliya maadaama burbur badan yoonata dhibaato badan amarti si ling ogaado macnaha dadka telecobian ling ogaada walaata dhaladawn la ogaado walaa dhamadan la ogaado samaanaha telecobassma linghela iyadaa dafurkan yadhaa la geysii iyadaanan ka faraasagna nidaamkaas duuliga eh inaanu maanaa qaadano oo soomaali dhagdha ka baahi gaar ahaan koonfur galbeed la geysii ee kabakoolaan ka degmahaan arrintaas waana la geysii wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed yani amartii arrintii ay tahay daafursheeya geedii aan fadhiyna insha allah armay hol daafuri ee walaa nidaam aho dowladdii iyoonayto waxaanu dirano sidinka talagalayaan ka shaqay doona maamulka degmada iyoonayto hogaya dowladda hoos dhammaanto mahasiniin howlaasuba howlihii waybuaha dowladaha hoosew insha allah arrinta wada shaqeey doona guudahaan ku shaqeey doona maadaama daafurkii leete walaa kala faahfaahingaya qaabkaas insha allah hawliyada ayaa faahfaahi doona daafurni daafurni barnaamijku sigaay markan nidaamkiisa aa qaadani un ka degmahaan nidaamkaasa ka shaqey doona iyadaan masantiin koonfur galbeed mahadnaqaana dowladda koonfur galbeed dhammaanto dowladda dhexe dhammaanto nidaamka duuligaaan geysina kamahadnaqaan insha allahu walugaan ku tara doono deegaanka nidaamka duuliga ayaa la kafaami doono iyadaan masantiin dhibaanyahaytiya kureeda markii dowladda soomaaliya iyo hasaartii habka diiwaangelinta casriga ee lanka talagalaya tiro kooban ee bulshooyinka soomaaliyeed welibana markii inku horreysay lakadaha furaya degmada xudure ee nidaamkan